kulan wacana wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhowaada barnaamijka qorasho warsa raadiyo wadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi ad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gormago-aningegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa iminimo axada isniinna ay soo gelayso taariikhda ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan labaatan dagaalamo ay ku dishay qaybo ka mida gobolka jubbada dhexe barnaamijkan ayaan gorow idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal khasaaraha rasmiga ah ee duqayntaas ay sheegtay dowladda federaalk shabeellaha dhexe ka dhacday barnaamijkan ayaan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale gorow aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona muuse biixi cabdi maanta wuxuu gaaray deegaanka ceelaf weyn ee gobolka sanaag qodbad ayuu halkaas ka jeshay barnaamijkan ayaan kugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona muran ayaa ka dhashay xalinta colaad beleed ka taagneed deegaanka balanballe ee gobolka galguduud warar kala duwan ayaa kasoo baxaya gorow ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka arrimaha dastuurka ee federaalka maanta shir ayuu ka furay magaalada muqdisho shirkaas wuxuu yahay qodobada looga hadlay ayaan gorow dhagaysan doontaan dalal qorshaysan ayaa caawa ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta ugu dambeeyay ayaan gorow idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka gobolka brander oo beeniyey warbixintii guddiga maaliyadda kuna tilmaamay mid siyaasaysan oo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ka dambayso ujeedku muxuu yahay barnaamijkan ayaan gorow xog ku saabsan idinkugu hayaa saaxiib yaal qodobada kale gorow aad dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona musharaxa madaxweyne mukhtar rabi cali oo mansuur oo ayaa markaa la guddoonsiyey shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha koonfur galbeed barnaamijkan ayaan gorow inkuuso gudbi doonaa saaxiib yaal qaar ka mid a musharaxiinta xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed maanta ay qayb ka mid a ayaa tanaasulshay ujeedkooda ay u tanaasuleen uga hareen musharaxnimadii koonfur galbeed barnaamijkan ayaan xog ku saabsan idinkuuso gudbi doonaa saaxiib yaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ugu waaweyn maamulka puntland ayaa beeniyey in xukuumadda soomaaliya lacag ugu deeqda dhismaha waa jidka ay ka dhisa deegaanka leceel daahir ee gobolka sanaag ku yaala barnaamijkan xog ku saabsan ayaan gorow idinkugu soo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobada kale gorow aad dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka beeraha ee xaafiiskiisa oo xaafiiska u qaabilsan safiirka jaamacadda carabta ee soomaaliya ayaan barnaamijkan gorow ku dhagaysan doontaan saaxiib yaal qodobada kale gorow dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka sanaag wuxuu sheegay in muuse bixi cabdi jakada birta usoo xirtay shacabkana ay diideen inuu gudaha usoo galo magaalada laasacanood ee gobolka sanaag ujeedkaas ayaana barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobada kale gorow aad dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa taliyaha ciidamada xoogga dalka maanta ayuu ku dhawaaqay dagaalka dhanka al-shabaab muxuu uga badnalaa karaa dhawaaqii hore ay ku dhawaaqa jireen in ay dagaal ku qadayaan ururka al-shabaab barnaamijkan ayaan gorow idinkugu soo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobadaas iyo wixii soo kordha xubinta kalamaan qaybaha dambe caawa barnaamijkan saaxiib yaal wax ku dhagaysan doonteen qodobadaas igu wix soo kordha ayaan barnaamijkan caaway gorow aad ku dhagaysan doontiin diyaarintii tobantu aniga xasan axmed maxamed farsamada waa saaxiibkay cumar axmed ibraahim cumar saxiifa meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan saaxiibayaal u diyaar garooba barnaamijkaas waa intaasi ka faahfaahsan
saaka maxaa kaa cusub sinaan iyo cadaalad iyo sidii loo heli lahaa sax laakiin dastuurka ka waran soomaalidu waa kugu yaabaysaa sabab dastuurkaba wax yaqaanaa iska yar waa sababta ay dhibaatada soomaaliya u sii daba dheeraatay maxay kula tahay in dhibkan looga bixi karo waxaan aaminsanahay dastuurka oo la wada qaato lana dhowro oo ay ku jirto danta dalka iyo dadkaba ma xumee muhiimadda dastuurka sidee dadkeenna loo fahamsiin karaa waxaan qabaa in dadkeennu uu wada yaqaano muhiimadda uu leeyahay dastuurku laakiin ay u baahan yihiin in lagu baraarujiyo dhaqanka iyo dastuurka mas-uuliya shacabba been kuma sheegin sharcigana waa loo siman yahay dastuurkana waa xeerka noo yaalla allow qiimaha dastuurkana waafaji
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoy habeen wanaagsan saaxiib yaal waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ahna xarunta kumeel gaarka ah ee ahna xarunta rasmiga ah ee gobolka baay musharaxiintii uu kulan la yeeshay musharaxiintan oo maanta ay kulan ku yeeshay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegeen inay ka tanaasuleen tartamada xilka madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed xildhibaha ay ugu hadhay tartankaasi ayaa waxay ku sheegeen dhowr qodob oo ay ku sheegeen in markii ay falanqeen iyo qeybeyn dhab ah ay ku sameeyeen xaalada murugan ee dhaqaale iyo midka siyaasan ee koonfur galbeed iyo markii ay arkeen in dowladda federaalka soomaaliya faragelin toosa ay ku hayso doorashada madaxtinimada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale markii ay tixgeliyaan rabitaanka shacabka iyo codsiyada ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay sababto ay tartankaasi isaga hareen xubnaha tartankaasi ku haray ayaa waxa ay ahaayeen ololaha la magac baxay isbedel adoonka koonfur galbeed waxayna sheegeen inay musharaxiin isbeddoonka ah u doorteen inuu noqdo mukhtaar rabuc cali oo mansuur musharaxiinta ka haray maanta xilka madaxtinimada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka mid ah aadan maxamed oo loo yaqaana fargeeti iyo sidoo kale yuusuf macalin baadiyow iyo saalax sheekh cusmaan xuseen kacaan iyo sidoo kale iyo xuseen aamin faahfaahin ayay ka baxsheen ujeedka maanta ay u hareen inay u tartamaan xilka musharaxnimo waa xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
isugu yimaadeen golaha isbeddeldoonka koonfur galbeed ayaa waxay falanqayn iyo qiimeyn dhab ah ku sameeyeen xaaladda murugsan ee amni dhaqaale siyaasad bulsho ee ummadda koonfur galbeed waxayna soo saareen qodobada hoose waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dowladda federaalka soomaaliya u siinayo ummadda reer koonfur galbeed inay maamul fursaadkooda u madax bannaanaadaan islamarkaana tahay mid lama taabtaan labo markay aada u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dowladda federaalka soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka koonfur galbeed kuna doonayso inay ka hor timaado rabitaanka shacabka koonfur galbeed saddex markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka bulshada rayidka haweenka dhallinyarada ganacsatada culmaa-udiinka iyo dhammaan waxgarabka koonfur galbeed soomaaliya waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka koonfur galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaneed sidaa daraaddeed iyadoo la qiimeynayo duruufahaas aan kor kusoo cusnay ayaa golaha isbedaldoonka wuxuu go-aan ku gaaray inuu sheekh mukhtaar robow cali noqdo musharaxa golaha isbedaldoonka koonfur galbeed inuu ku guuleeyo xilkan adag una fududeeyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
qaar ka mid a musharaxiintii maanta ka haray tartanka xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayay kuwaas ahaayeen faahfaahinka bixinaya ujeedka ugu hareen maantay inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kale guddiga cusub ee doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta waxay bilaabeen shaqooyinkooda waxaana maanta ay diiwaan geliyeen musharaxiin dhowra marka labaad waxaa maanta shahada musharaxnimo ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya la siiyey mukhtaar rabuc cali oo mansuur guddiga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxay sheegeen in dib usoo cusbooneynaya anshaadii uu horey u qaatay muqhtaar rabuc cali ow mansuur wuxuuna horey uga qaatay xubnihiis casilay ee guddiga doorashada madaxtinimo ee koonfur galbeed dibagalinta musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ugana bilaabatay waxayna uga eg tahay maalinka beri ah oo taariikhda ay ku began tahay lix labaatanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka guddiga ayaa sidoo kale waxay sheegeen in mukhtaar rabuc cali oo mansuur uu soo buuxiyo shuruudihii uga koob oo uu ka noqon lahaa musharax madaxweynaha sidaas direendan maanta ay siiyeen shaadii uu ku noqon lahaa uu ugu tartami lahaa xilka madaxtinimada koonfur galbeed ee soomaaliya
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه، إلهي أن مهد نغان أولا ثم ما يبقى أن مهد نغان قدق دور الشدة كونفور قلب الصوماليا قدق ميها قدق كل حقين قدق ميها حقحين ضمان حبنها قدق دور الشدة كونفور قلب الصوماليا سدوانا أكسن واحترام كله ويونين إنك بدلين آه، shahaadadii hore un anaqaadadii liinka bedeli oo liinsii shahaado cusub oo usa saxiixi guddoomiyaha cusub eedii anka mahadnage may rajeeyay koonfur galbeed in doorasho ku dhiida doorashadaas xalaal nagad xur nagad cadaalad nagad langna dad aan dulmina langna liin dulmina mayle in sheegay insha allahu tacaala dadka dhammaantiyo inuuna ogolaado doona natiijo kastoo saxiix ahoo gobolka ku bad mayle aan sheegane dadka reer koonfur galbeed iniyo iska filanaada doonaan biidn illaahi tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، waxaa maanta farxad weyn ii ah maanta ay taariikhdu tahay labaatan iyo shanta bishii kow iyo tobnaad laba kun toban iyo s- toban iyo sideedda maalinta oo axad ah waxaa farxad weyn ii ah inaan qaatay shahaadadii caddaynaysay inaan ahay musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa kaloo nasiib wanaag ah waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey ee musharax ka noqda koonfur galbeed ee soomaaliya haddana waxaan noqday ninkii ugu horreeyey ee guddigan cusub ka qaatay shahaadada caddaynaysa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya runtii farxad weynay ii tahay farxad aan la soo koobi karayna ii tahay ee, runtii waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka caddeeyo dadkii shaki kaga jiray inaan musharax noqona inaan ka hari doono musharaxnimadan oo waxaa u caddaatay maanta inaan ahay musharax u taagan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya una tartami doono eh, waktigii loo qabtay insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo in madaxweynaha dowlashihiisa loogu qabto sidaa daraaddeeda eh, maantan shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsanaa inaan halkan ku caddeeyo xildhibaanada anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan halkan eh, baaq ugu dirayaa xildhibaanada federa- eh, xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya inay gacan igu siiyaan sidaan ku noqon lahaa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan kaloo halkan baaq ugu dirayaa shacbiga koonfur galbeed meel kastoo ay joogaan inay ku dhiirigeliyaan xildhibaanadooda in la doorto madaxweyne mustaqbalkooda hanan kara in la doorto madaxweyne koonfur galbeed hawshiisa ka soo bixi kara in la doorto madaxweyne u hielinayo koonfur galbeed in wax loo qabto marka sidaa daraaddeeda waxaan ka codsanayaa inaan in ay gacan igu siiyaan shacbiga koonfur galbeed iyo dhammaan xildhibaanada koonfur galbeed sidii aan u gudan lahaa eh, sidii eh, aan eh, aan u noqon lahaa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya anigoo barnaamij siyaasadeedkayga ku soo akrin doono hadduu ilaaha yidhaahdo baarlamaanka hortiisa Eh, qoraallana ka samayn doono eh, barnaamij siyaasadeedka iyo iyo howlaha eh, oo ii degsan la- afarta sane haddii ilaahay la yidhaahdo oo la ii doorto marka sidaa daraaddeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin عليهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم sidiisin arag haytaan geedka wali aan koynay la kulannay guddigii gabagabada doorashada koonfur ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya safeylahani dhooye intaas kadib wali dibni ku cusboonaysiiyeen shahaadadii hordhaanlanaysi iyagoo maaragna shahaadadii shahaadada nidaamka kiileeyi war hadii laga bedeli jar laakiin dib u cusboonaysiin oo shahaadada arrimo oo dhinaca technically eh, farsamada heshay iyo la xiriira daraadyo safeylani gudooseen gudoomiyaha ay gudishay cid iyadana mahadsanyiin waxay la nimdhawaayeen si oo maaragna ixtiraam iyo nidaamka waafaqsan yaa maaragna shahaadadii marla mar nin guddoonsiy wali kuma hadayay dadaalka dheer oo iyo unka jiraan sidii doorashadu innaga dadka doorasho hor eh halaal eh maraas borosis oo maaragna hufun ama waadax eh cad maraas sidii ku dadaalaayeen waqti kooban iyo howl adag yaa maaragna qorsho saaran ilaahay idinshii meel weynka doranaya ku gudubeen waxaan dhiman walin rajeenay in ilaahay maaragna aan fududahay ilaahay sida aan fudud ilaahay maaragna aan fududahay runtii hoolwiinga bulshada mahayan on dhownin mahayan bulshadiiya ka beddelna aan ma hadiyaan ilaahay walin rajeenay in ilaahay aan fududahay sada faydinin guddoonsideen guddoomiye iyada maaragna kamahadsantiin oo kii gobora siin ma hadiyaan inta dhamin in ilaahay siin fududahay dadaalka dadaalka daraa insha allah qayb badan siin rajeen thank you waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiga sida hufan ugu shaqeynaa oo shahaadadii hore naloosii noo bedelay maanta waa taariikh ugu tahay shan iyo labaatan november mar labaad ama saddex toban gabadh ama shaqo hufan haysaa shahaadadii ama ACU ah lagu guddoomiy marka mahadsan
maanta oo ay tahay taariikhdu shan iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad laba kun sideed iyo tobanka waxaanu soo gaaray oonu meesha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ku shaqaynayeen waxaan suugiyey registrationkii waxaa la iddoonsiiyey markii aan buuxiyey sharuudihii uu sharaxa laga rabay oo dhan waxaa la iddoonsiiyey shahaadadii iyo sharaxnimada waana ka guddoomay guddigaan guddoonsiiyey waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada insha allahu haddii ilaaha yidhaaho waxaan sugno waa doorasho doorashadaasaan markay tahay waan imaan doonnaa haddii ilaahay na gaarsiiyo guddigan aada iyo aada u mahadsan yihiin shaqo wanaagsan ay qabteen waan kaga hambalay inaad shaqada fiican u qabateen biserviska u suubiseen musharaxiinta iyo nidaamka doorashada saa u daadiyinaysaan ayadana waa ku mahadsantihiin aada iyo aada u mahadsantihiin رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaa sharaf noo ah musharax madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftakare oo maanta soo gaaray guddiga doorashada waxaan guddoonsiinay shahaadadii musharaxnimada aad iyo aad waxaan warjeynaynaa insha allahu tacaala inay doorashadan qayb ku dhammaan doonto ilaahay nafta mageysta waxaan leenahay nidan musharax soo dhawow mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan ugu soo weynaynaa gacanta kooxda nidan musharax ibrahim macalimo waxaan ku leenahay mar koowaad mar labaad mar soo dhawow gacanta kooxda soo dhawow maadaama qolooyinkii hore ay qaatay shahaadooyinka qaar ka mid ah ay codsteen in dib loo cusboonaysiiyo waan ka aqbalnay waxaa tahay qofkii labaad oo dib loo cusboonaysiinayo waxaan ku leenahay waa gacanta soo dhawow Thank you very much. Thank you. إلى حد العلم. maanta waxaan guddoonsiinay musharax xuseen cusmaan xuseen shahaadadii ayaan cusbeenaysiinay wax kale dhibaato kale ma jirto musharaxiintii hore saddexda ka mid ahaa mid ka mid ah qaar ka mid ah waxay naga codsadeen inay shahaadooyinkii macnaa qo shahaadooyinkii hore oo dib loo cusboonaysiiyo annaga macnaa maadaama aan kulliina hal mar wada dhigay saddexdaba maanta aan cusboonaysiinay iyo saddex kaloo maanta isdiiwaan gelisay ilaa hadda maanta gacan waxaan ku haynay saddex saddex musharax waxaan leenahay soo dhawaad insha allah
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
waayahay habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan kuwaasi waxaa ahaan qaar ka mid ah musharaxiintii maanta lagoonsi la guddoonsiiyey shahaadadii ay ugu tartami lahaayeen xilka madaxtinimada ee koonfur galbeed soomaaliya habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis ah markaana muqdisho waxaa maantay magaalada muqdisho ka furmay shir saddex maalin soconaya oo ay si wadaajir ah usoo wada qaabanayeen wasaaradaha arrimaha dastuurka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaqulaadanaha shirka oo ku saabsanaa xuquuqda danaha gaarka ah cutubka labaad ee dastuurka meelgaarka ah ayaa waxaa kasoo qayb galay ururada naafada barkacyaasha dadka aan matalada siyaasadeed ku lahayn soomaaliya mas-uuliyiinta furitaanka shirkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya wasiirka haweenka howleedaha gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka agaasimaha madaxtooyada arrimaha naafada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka hogaamiyaasha ururada naafada barakacayaasha iyo dadka aan matala siyaasad aan lahayn gudoomiyaha ismaaciil xilimayari oo wari halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in guddiga doorashooyinka uu u hoggaansamaya dastuurka iyo shuruucda doorashada ee qeexaya u dhammaashaha siyaasadda ee doorashooyinka si doorasho loo dhan yahay dalka ay uga dhacdo
maanta runtii sharaf weyn ay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo shirkan muhiimka ah anigoo ku hadlaaya afka iyo magaca guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kalamadna ka idhaahdo mowduuca muhiimka ah ee doorashooyinka iyo u dhanaanshaha election and inclusivity afka qalaad lagu yiraahdo sida laga warqabo ama inta badan oo idinka idinka mid ah oo halkan joogta aa ogtihiin soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa qabadshada doorashadii u horreysay ee toos ah isla markaasna hal qof iyo hal cod ah tan iyo wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii oo ahayd markii u dambeysay ee dadweynaha soomaaliyeed u dareeraan doorasho ay ka qayb qaataan oo codkooda ay ku dhiibtaan ayagoo xor ah doorashadii la filayay inay dalka ka qabsoonto doorashada la filayo inay dalka ka qabsoonto waxay noqonaysaa doorasho u horeysa ee noocaan ah ee dalka ka qabsoon ka qabsoonto wixii ka dambeeyey dowladdii ka horeysay dowladdii militariga taasoo ahayd doorasho hal qof iyo hal cod ah oo dhacday kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxaan hubaa oonan rajaynaynaa oo soomaaliyana dhanna ay rajo u tahay ayna u bilaabanayso yadidiilo cusub oo dadka soomaaliyeed qabaan in ay mar un arkaan dadweynaha oo u dareeray doorasho toos ah oo hal qof iyo hal cod ah inay doorashadaas noo qabsoonto oo ay si qurux badan noogu dhacdana waxay waxay u badanta waxay u baahan tahay jahw jadwi jahwi badan in la geliyo wax sahlan ma aha doorasho qabashadeeda wax sahlan ma aha waa in wadajir loo wada yahay haddaan loo ahayn way dhib badan tahay inay qabsoonto guddiga wuxuu ku kalsoon yahay inay doorashadaas qabsoomayso isagoo kaashanaya kaalmana ka helaya gacanna ka helaya dhammaan dadweynaha soomaaliyeed yar iyo weynba rag iyo dumar culimaa udiin bulshada qeybaheeda oo dhan meel kasta ay joogaan oo ay ugu horeynayso weliba ganacsatada soomaaliyeed xukuumadda iyo shacbiga oo dhan meel kastaay joogaan haddii ay ka qeyb qaataan doorashadaas waxay noqonaysaa doorasho dhowowda riyadeennioo dhowowda annakoo u dareerna doorasho qabanana doorasho guud ee dalka ka dhacda afka qalaadna lagu yiraahdo universal servage haddii aan usoo daagdego arinta u dhanaanshaha ama kulli lagu wada jiro inclusivity ee tahay ee laga dhawaajiyay waa arrin muhiim ah sida aad ka warqabtaan doorashooyinka waxaa aasaas u ah xeer iyo shuruuc haddaan xeer iyo sharci iyo nidaam iyo muxuu ahaay qodobo aan loo dejin oon laysku raacin oon lagu heshiin doorasho
xalima ismaaciil xalimayari ayay taas ahaa saaxiibyaal cilad farsamo ayaa uga dhacday habeen wanaagsan saaxiibyaal raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahatis ayaad nagala socotaan saaxiibyaal waxaasna halkaasi ka hadlay wasiirka waa wasiirka xuquuqda aadanaha waa wasiirka xuquuqa waa mataqaanaa wasiirka arrimaha nadaafadda iyo qurqaadanaha deeqa yaasiim iyo wasiirka arrimaha dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdixoosh jabriil ayaa halkaasi si wada jira uga hadlay
waxaa horta muhiim ah waxaan aaminsanahay iyadoo dib u eegista dastuurku ay muhiim tahay haddana ma aaminsani inuu jiro cutub cutubkan ka muhiimsan sababtoo ah waa cutubka ka hadlaya dastuurka xuquuqda aasaasiga ah cutubkan wuxuu leeyahay ilaa soddon qodob waxayna runtii ay ifinayaan arrimaha muhiimka ah ee ah xuquuqda aasaasiga xuquuqda ay leeyihiin dadka soomaaliyeed taasoo haddii si wanaagsan loo lafaguro loo dib u eegis loogu suubiyo xuquuqdaas ay muwaadin kasta oo soomaali ah uu iska arko waxay ila tahay inay saldhig u noqonayso shuruucda iyo siyaasadaha xukuumadooda ay ku shaqeynayso marka taas waxa waaye aasaaskii aan ku kordhisi lahayn shuruucda iyo siyaasadaha oo dhan kasoo qaad qodobka labaatan iyo labaad ee maaragtay cutubka labaad wuxuu leeyahay in muwaadin kasta xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto taas ayaa waxaan isleeyahay mid aada u muhiima ah haddii aan aada uga shaqeynana arrimihii oo walaalka iga horreeyey uu ka hadlayay beelaha dulman aniga iyo horta xooshba waan idin naqaanaa waan waan isla kulannay marar badan taas ayaa runtii maaragtay maaragtay haddii taas la dhaqangeliyo waxa waaye baahida iyo dulanka dulanka aada sheeganayso dulmiga meesha way ka baxaysaa because sababtoo ah taas waxay leedahay muwaadin kasta iyadoo aan loo eegin meesha uu ka yimid iyadaan loo eegin qabiil iyadaan loo eegin haween iyo rag waxay kala yihiin inaan loo eegin naafanimadiisa iyo duruufaha uu ku nool yahay oo sida barackacayaasha oo kale waa muwaadin soomaaliyeed inuuna xaq u leeyahay inuu wax doorto islamarkaana la doorto
xuquuqda bini aadanka oo aan ka hadlayno oo cutubka labaad ku jirta horta waxaan jeclaan lahaa cutubkaas in kor laga wada barto maxaa yeele waxaa waaye aaladii oo xuquuqda lagu raadsan lahaa waa runti xuquuqda bini aadanka taariikhyan haddaan idiin sheego documentiga ugu horreeya adduunka la saxiixo waxaa la saxiixay december tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideed un-ka memberska ka ah ayaa resolutions ku gaaray magaalada paris oo france ayaa lagu qabtay waxaana la yidhahdaa documentigaas universal declaration of human rights ama baaqa caalamiga ah ee xuquuqda bini aadanka haddii aad fiiriso documentigaas hordhaca oo oo documentiga qodobada intaan la gaaro hordhaca ama preambleka wuxuu leeyahay sababaha ay u dhaceen waxyaalo badan oo fool xun ay uga dhaceen adduunka uu ka mid yahay xasuuqii mataqaanaa dagaalkii labaad adduunka la gaarsiiyey yuhuudda iyo qaar kaloo badan oo minorities ah yurub lagu gaarsiiyey hitler iyo dadkiisa ay gaarsiiyeen oo malaayiin ay dileen ay qaar badanna gubeen gaas ku gubeen waxay yidhahdeen waxyaalaas dhan waxay u dhaceen maxaa yeelay xuquuqda bini aadanka aan la dhowreynin baaqa markaas ay keeneen waxay ahayd kelimadda la yidhaahdo never again mar damba inaysan dhicin waay wixii ka dhacay yurub markaasaa laysugu tegay un-ka aa lasoo saaray documentigaas annaga waxaan ka midnahay saxiixayaashaan ka midnaha waddamanka dhan waa ka wada yihiin waddan kasta oo dastuur lana wuxuu sameeyaa muhiimadda ugu weyn wuxuu siiyaa xuquuqda aasaasiga ah haddaad u fiirsato hadaad haddaad aad aad aada akriso dastuuryaasha adduunka ka jira waa lasoo hormariyaa xuquuqda insaanka waa laga soo hormariyaa waxyaalaha kale waxyaalaha siyaasadda waa laga soo hormariyaa sababta uu cutubka labaad u yahayna taas waa waxaa la hormarinayaa xuquuqda bini aadanka inay tahay muqadas inay tahay waa mid diinteenna ku salaysan waa runtii in uu bini aadanka uu uu ilaahay abuuray ay karaamo leeyihiin karaamadaasna aan laga qaadi karin haddii laga qaadana ay dembi tahay resolution uu kusoo baxay waxa- waa laba- laba boqol iyo toddoba iyo toban Eh, dastuur kasta oo jirana wuxuu soo xusaa eh, qodobada meeshaas ku qoran ama ha noqdo kan maraykanka oo la yidhaha bill of rights eh, ama ama ama kan canada oo la yidhaahdo charter of rights ama kenya oo la yidhaahda xuquuqda aasaasiga ah way soo way soo wada waxeeyaan Eh, haddaan hal hal u qaato dhibaatada hadda na haysato aan u baahna inaan xal ka gaarno horta waxaa waaye eh, na- groupkan nala shaqeynaya labadiyo tobankiina labada kun iyo koo iyo tobankiina waa waa nala shaqeynayeen cabdiraxmaan lunge iyo sayid cali iyo eh, waxayna intaas raadinayeen in xuquuqdooda lagu sugaa dastuurka dhexdiisa in lagu sugaa annagoon fiirinaynin wax dhibaatada meesha taagan moogta marka taasna solution inaan u helno waay Eh, solution ugu fiican wuxuu ahaa eh, cabdi miduu soo jeeday oo ahayd dadkan barakacayaasha in communitida ay ka yimaadaan lagu celiyaa eh, eh, eh, dhaqaale la geliyaa eh, eh, xirfadahooda ay ku noqdaan eh, meeshii ay u barteen oo communitiga ay ku lahaayeen eh, ay ku lahaayeen eh, xidid ay ku lahaayeen eh, in la- in la- in la dhex dejiyaa Eh, haddii taas aan aan helayninna meesha ay degan yihiin in guryo inta looga dhisay iskuulaad iyo ay ay- ay- ay noqdaan eh, mu- eh, meeshooda ay joogaan maxaa yeele haddana saan wadno mararka qaarkood waxaa moodaa markaan ka hadlayna barakacyaasha waxaan uga hadlaynaaba inay yihiin dad qaxooti camal ah Eh, runtiina qaxooti ma ahe waa waa waa muwaadiniin waa Muwa- muwaadinka lagu sheego waayo eh, dastuurka eh, qodobkiisa eh, eh, kow iyo tobnaad uu leeyahay eh, eh, farqadiisa eh, koowaad muwaadiniinta dhan wadan wa- wadanka waa siman yihiin iyadoon loo fiirinayn jinsiga uu qofka yahay rag miya dumar miya iyadoon loo fiirin iyadoo aan qabiil loo fiirinayn iyadoo aan loo fiirinayn disability ama ama naafanimo dadkoo dhan inay ay ay ay ay ay wada siman yihiin waa waa waa tan tan islaamkeenan dhigaya taas waa marka eh, sida haddaaya deeqa u sheegtay eh, ayaamaan aan wadi doona waxaan waxaan idinka ilooba kaleeto eh, Eh, arrimahan oo oo naafada eh, in in in mataqaanaa eh, hay-addaas la sameeyo waxaa shaqada ugu fiican ka soo qabta runtii wasi- wasaaradda iyo cabdiraxmaan lunge iyo sayid cali iyo basiira eh, oo aad iyo aad u- ugu soo halgamay in in la sameeyodaas waxaa kaloo aan aan rabaa inaan inaan inaan ku mahadino deeqo sida hadaaya loo sheegay eh, eh, heshiiskii inay daba gashay oo caalamiga ahaa oo aan ka mid noqonay aan hadda nahay eh, eh, dowladdii boqol iyo toddobaatan iyo sideedaad aan nahay oo oo saxiixday eh, na- na heshiiskaas caalamiga ah Eh, iyo inaan ka mid noqonay eh, guddiga u n k ee xuquuqul insaanka markii ugu horreysa aan ka mid noqonno taasna waxa waaye waa wax waa guul badan soo hoydeen waaye
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya cabdi xoosh jibriil iyo sidoo kale wasiirka haweenka iyo horumarinta xaqulqaysaha soomaaliya daqa yaasiim oo maanta khudbad ka jeedinayay shirkii maanta ee magaalada muqdisho oo looga daafuro oo looga hadlayay xaquuqla aadanaha cutubkiisa labaad ee dastuurka meelgaarka ah ee soomaaliya habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan f m ta sideed sideed dhibic shan makahatis ayaad nagala socotaan saaxiibayaal
dal burbursan iyo dad baaba'san yaa daba qaban kara laakiin ayagaa ka jeesta halkay dantu uga jirto kuma fahmin dastuur waa xeer iyo qaanuun lagu heshiiyo kaasi oo qeexaya isla qaadashada fikir midaysan yacni haddii dastuurka dhexdayna aan ilaalin lahayn waxaan aaminsanahay in xalku sidan oo ka wacnaan lahaa oo muxuu dastuurka ka bedeli karaa dhibaatada dalka ka jirta wax badan oo weliba loo baahan yahay warka io bayaani waaba xalka nabadda iyo noolaha dalkeenna oo dhan dastuur haa dastuur waa wadada kaliya ee lagu kala badbaado dalna uu ku dhisnaan karo dadna uu ku badbaadi karo weliba haddii laysla ilaaliyo oo lagu wada dhaqmo waa badbaadiyaha noolaha oo dhan maba moodi jirin sidaase hadda se ogow dastuur la-aan waa nolol la-aan walle waa runta dastuur la'aan waa nolol la'aan
waayahay habeen wanaagsan saaxiibayaal maamulka gobolka sool ee puntland ayaa sheegay in shacabka ku nool magaalada laascaanood ay ishortaageen madaxweynaha maamulka somalilan inuu soo galo magaaladaasi gudoomiyaha gobolka suul ee maamulka puntland Cabd- waa cabdiraxmaan abuukar geelle waxa uu sheegay in muuse bixi cabdi uu xirnaa jaakada birta ah aan xabadda kale islamarkaana ah, shacabka magaalada laascaanood ay baan- banaanbax kala hortay oo una diideen inuu magaalada gudaha u soo galo hase yeeshee uu sheegay in banaanka magaalada uu ka hakaday kadibna uu tegay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka somalilan halkaasuu khudbad uu u jeediyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa maalmihii lasoo dhaafay wuxuu boqosho ku mariyay deegaanada bari ee maamulka puntland boqoshadaasoo dadka inta badan aragtiyo kala duwan ay ka bixinayeen
Een, waxaan rabaa inaan halkan bogaadin uga diro shacabka reer laascaanood oo shalay muuse handaraab dibadda dhigay una diiday inuu magaalada soo galo kadib markuu si dhuumashaa uu ku soo galay gobolka sool markii dambena meelo dhexoo maleeshiyadu si joogto isku sawiray Een, isla markii kana ambabaxay markii dambena ka ambabaxay oo ka cararay waan rabaa shacabkii geesiyaasha ah inaan uga hambalyeeyo arrintaas Een, insha allahu tacaala een, gobolka waa laga xoreynaya sida ugu dhaqsaha badan Een, mid kale aan u ogaa waxaan maqlayay muuse oo leh daraawiisha ka sheekeynaya muuse oo daraawiishu kuway la dagaalamaysa awooyaashaaba aan ingiriiska la socday ee- ee waxa weeyaan la socday ee u duleysnaa awooyaashaaba ahaayeen ee la socday Een, waxaana dadka laguma barraxoosan kartid Een, dadkuna kaga jeesan maayaan halganka ay ku jiraan waxa weeyaan jaakadda xabaddaad seeta markaad gobolka sool soo- soo gelisay Een, waqdinta intaa leegday haddaad qabto inaad in- inaad rag soo aadamo maaha walla dad badan baa dhaawacan laakiin shacabku waxay ku guulaysteen inaan muuse soo gelin magaalada meel dhowr kilomitir u joogta magaalada waa dad burca iyo caynabo ka keensaday iyo dad kaloo iska jibaysan oo haddii habar la soo dhaweynaya iska jecelaa ugu tageen meeshaas meeshaasuu ka hadlay laakiin magaalada ma soo gelin shaqana kuma lahayn dhowr kilomitir bay u jirta awoodna uma lahayn magaalada shacabka haystay ku damaashaadaya calamada puntland iyo kuwa soomaaliya sitay meel walba ka luleeyey
gudoomiyaha gobolka sool ee puntland cabdiraxmaan abuukar geelle ayuu kaas ahaa oo ka hadlayay inuusan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi isagoo xiran jaakad bir aan xabadda karin islamarkaana shacabka magaalada laascaanood banaanbax kala hortageen una diidan inuu soo gado gudaha magaalada laascaanood ee gobolka sool habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan barnaamijka ku-xidhashada warsa raadiyo xadaado ayaa la socotaan qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa saaxiibayaal warniyow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan mayse yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warniyo anu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu waayahay habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa maantay caawa waxay gaareen magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas uga qayb galayaan shirka dhaqaalaha bahda qaaradda afrika shirkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa looga arinsanaya horumarinta dhaqaalaha badaha gaar ahaan dhinacyada la xiriira maalgashiga sare u qaadista fursadaha shaqo ee dhallinyarada yareynta saboolnimada horumarinta tiknolojiyadda kalluumaysiga badbaadada ilaalinta hanaanka caalamiga ah ee meerada badda dowladda federaalka soomaaliya shirkan uu kasoo bandhigayso qorshaheeda la xiriira maalgashiga casriyeysan ee dekedaha kobcinta hedadhexliska kaabayaasha dhaqaalaha maalgashiga xeebeedka maadaama soomaaliya ay leedahay xeebaha ugu dhaadheer qaaradda afrika xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa marar badan ka digtay kulmaysiga sharci darrada ah ee badaha soomaaliya iyo shirarka shisheeye ee burburinta dalalka kadib sida sharci darra ah uga iibsanaya ama uga shaqaysanaya iyadoo haatan dib loo xoojinayo taalooyinka sharci ee laga hortegay arrintaasi madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa shirar duceeyo la yeelan doonaan qaar ka mid ah madaxdayaasha waa madaxweynayaasha iyo mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa shirkaasi iyagoo kala hadlaya sidii dowladda federaalka soomaaliya looga gacansiin lahaa qorshayaasha ku saabsan horumarinta kaabiyaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga dalka shirkaasi waxaa si wada jira usuu qabaqaabiya dowladda canada jaban kenya iyadoona ay ka qaybgalayaan in ka badan afar kun oo qof oo isugu jira matalayaal dalal ganacsato iyo xilerayaal arrimaha dhaqaalaha badda ee la xidhiira abeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii saqayna saaxiibayaal egay qaar baa meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan
waayahay raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal markaana haddaan dib ugu laabno magaalada muqdisho kooxo hubeysan ayaa caawa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxay ku duleen degmada shubis ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dilkaas ayaa ka dhacay agaarka masaajidka dhegab weyne ee u dhow isgoyska maanabolia waxaana magaciisa lagu soo gaabiya deeqo dad goobjoogayaal ahaa ayaa warbaahinta raadiyaha cadaado waxay hadda u sheegeen in kooxda dilka geysta ay goobtaas kaga baxsadeen ciidamada booliska soomaaliya ayaa caawa baaritaano xoog leh waxay ka wadaan degmada shibis ee gobolka banaadir iyo gaarka dilka uu ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho inta badan dilal lagu geysanayay ciidamada dowladda federaalka ah iyo dad shacab ah kuwaasoo mas-uuliyadda ay sheegtaan al-shabaab raadiyo xadcado ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal habeen wanaagsan meel kasta aad joogtaan si kasoo raadiyaha cadaado maqalkiisoo idiin soo gaarayo qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeye gaas daahir aadan cilmi indha qarshe iyo saraakiil hogaaminaya ayaa maanta waxay kormeer ay ku tageen deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka dhanaane ayaa ka mid ahaa deegaanada dhowaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kala wareegeen al-shabaab jenaraal daahir aadan cilmi indha qarshe ayaa mid mid ugu kormeeray dhinacyada waa difaacyada ciidamada xoogga dalka wuxuuna halkaas ku dhiirigeliyay ciidamada howlgallada ka wada deegaanada dhanaane iyo deegaanada hoostaga ee dhammaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka saryeegaas daahir aadan cilmi ina qarshe ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada kula hadlay jiidda hore ee dagaalka deegaanka dhanaane iyagoo sheegay in dhowaan ururka al-shabaab halkaasi dhowaan dalka ay ka wada saari doonaan jenaraal daahir aadan cilmi ina qarshe ayaa bogaadiyay sida geesinimo leh ee ciidamada xoogga dalka ay u fuliyeen howlgada waa deegaanka gandarshe isagoo ku tilmaamay in al-shabaab howlgalkaasi lagu gaadhsiiyey khasaare xoogan oo aysan ka aysan ka kabsan doon habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubintii aad jecladeen ee kalamaan
waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay xafaayadda coffee baby
coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa
ari indahowba indahowba baydooyinku ku hay waana noo gannaa ii dahabaha maanaa dahabihii leedahay docda ka jeexane arre cabdille ninka ii waranaaasku yidhi ee dahaba kuma dhihin dahab ilaahay ana siiye war nin doonaya nin kaloo war doonaya muxuu uga warramaa horta war cali mahdi maxamed hadda ka hor waxa uu yidhi beenna ha sheegin runna ha sheegin waxaad sheegtana ha waayin runya been xaa u dhexeeyahe war run i been saasale lahaayaan dhehayta sheekadii beelahe shalay ayaa u dhexaysa war cawad ayaa yidhahday qaladka annagaa leh oo waxaan bisleen idiin soo gudbinnay aryaa ciwad xow ahay ewel sayaa isaga noo kari yidhi war taariikh waxaan joognaa nimayo qofku keligii iskhilaafsan yahay war dadku badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay wayne war waa duruufta waxa qofka isku diraya qorshe wuxuu maleegoo bulshada kala qoleeyaaba qaladkiyo dhibaatadu waxay tiisa qumiyaanba qalalaasihiisaa wakhtigu qaawinahayaayo qarin nin is yidhaahdaba sharcigu maalin buu qabanay qaynuun iyo allahayo maxaa qaa'inka haysta qalalaasa dagaalba loo qiildaya qiimihii nolosha la khasaarinaya qaladba qalad lagu saxaya war heystiin aniga ma fahmine waddanka dowlada ka jirta ninkii musuqmaasuq ku kacana waa la soo xira waa markii u horraysay ee ay da'yartu ogaadaan in ay dowlad leeyihiin wuxuu yidhi habartay ma joogto waxii hore horay mays cidahana hoyaadkama helo haybsa ma aqaane ilaahow hashaan maalin jira ha iga habaqsiinin warnimayow anugu waxaan dhihi lahay jacbur gabay dhowaan ahaan ma tirin fararaqdiisii haddaan been la sheegayn warkuna daacad noqonayo lacagtii la qaatiyo hantidii la isku eedeeyey meel ku sheega beenbeenta waad nugu dilaysaan shacabkii haddaan nahay warkii lala dhawaaqaayey qanci mayna jeeroo sharciga lagu caddeeyaaye habeen hore shirkii dhacay talow yaa cog naga siiya
maysiinka dheegi jiray googa kow masin eh gabay waa aniga ka tagay fararaaqdii gabay waa aniga ka tagay fararaaqdii
aniguna waxaan dhihi lahaa nin xanuunsan waa lagu yaqaan inuu cadhoodaaye kala mowqif howlay qabtaan waa ku diriraane gaajadu warkay maqasho waa fidin taqaanaahe xildhibaan mucaarada talow yaa codka u yeelay xildhibaan mucaarada talow yaa codka u
arooda idinka gabay ma kasaysina aniga gabaygayga si fiican u dhegaysta wowaalika amaane laanaalika amaane miinaalika amaane haalika amaane yaalika amaane awjeita ow salaama calaykum
war mawliidku waa la soo dhaafay waxaana gobi mahana xaggeed ka keentay waxaad ka taqaanaa gabagan sagaaradaa taqaane warnimo yahow waran laha kugu riyoodo habaar ma dhaafo maalin dhaweete wuxuu yidhi waxaan ku riyooday muuse bixi oo qoray la taagan ceel afweyn hadda maanta ceel afweyn ayuu joogaa muuse bixi ha joogee jiib garabka ma ku sidayaa guddoomiyaha gobolka sool la wacay markaasaa la yidhi ka warran socdaalku madaxweynaha somalilan ugu joogo gobolka sool markaasuu yidhi sool iska daaya gorow ha tago hadduu rabo ee ciyaaraan daawanaya yaalii qasan war cayaartii xalay ciyaar la iska qasamaba ahayn ciyaar kulul ayayna ahayd waxaa ciyaaray tottenham iyo chelsea chelsea-na waxaa looga badiyey saddex iyo hal arooy chelsea saddexaa xalay lagu jalfiya weligeedna jalaafadaas waa u aali jirtee dayhe warnimayow horta jalfis waaba jiri jira waana la isku dhigi jiray soo talhaamna goorbay soo kororta haantaada tolo ahaahe warnimiyan koonfur galbeeda warsiinkaha ee dhegensada tuman iyo saddex mushar ahaa has qoreen markii hore afar has diiwaangeliidi afartana mayba ka mid eh awurow mansuur koow dheh huseeney lama dheh eedan soronsoor sadi dheh ibraahim nuurow afar dheh afartaas has diiwaangeliyeen horta lanki ulusaay lafta gareen leeraayina foodaha eye reer tumiisa didi mayka aaley inoo qajabti waayeno bega ka dareemeen turubka wareedha maysin weyddiiyey balaamayti ay aamuhayti oota rey aamo waa oontay maa tiri yaa hadday oonta xambiya loogu geey wariya bega binaanka alagadeedii baashiya heri bilaamay meeli madashi mayka gaba mayka suubiyaasa ya widay magal meele ka tabi bilaamay ka sheegaas magan allaha allaha sahlaan kuugu jawaabay war lacagtii la isku eedaynayay nimanyo oo la yidhi gobolka banaadir lix milyan oo lacagaha ka maqan qasnadiisa guddoomiya yidhiisu wuxuu yidhi annaga lacag nagama maqna yaan nala nabin marka lacagtan yaa qaba yayse ka maqan tahay warnimayow lacagta la yidhaahday waa afartan iyo laba milyan oo way maqan tahay mucaaradkaa xisaabiyey waxayna dhaheen waxay ku baxday hoteellada iyo tikidhada toban milyan qaskii galmudug shan milyan ridistii guddoomiye jawaari shan milyan tuuristii shariif xasan shiikh aadan shan milyan doorashada guddoomiye mursal toban milyan musharaxa koonfur galbeed shan milyan heeso iyo ammaan hal milyan cayda mucaaradka sanadka hal milyan total afartan iyo laba milyan war qoladaasoo ayagaaba lacagtii lala'ay meel ku sheegaye caddayn ma u hayaan maya caddayn uma hayaane madoobaysay u haayaan wareedha nimankan mucaaradka oo laleeyahay waxbay xisaabiyeen hadda ka hor horta waxba lama xisaabi jirin dayba marka xisaab marayso maanta in laga roon yahay ma garan la'yihiin mucaarad beesha caalamku wayna ammaantay bangiga adduunkana wuuna aamin warnimiyo eeba taalle ilna tufki dirow maaragaasoo laari ooriyaamintii gobolka banaadir maylayiin un ilgaar emaynaninka fiiriyi waay duruufana haayta dadka wal haaysadaan iyoonay dawladda ma unan hilmaamena ma ilgaar enahan inka fiiriyi waasinyaalleyin aryaadhaha naafada haddaan loo gargaarin waxaa la yidhi naxariis la'aanu waa naar sahankeere naaraa lagu daadaha allow rabbi ow nagana jeey aan u gargaarno warnimayo waayaantan duqayntii ka socotay beriga mudug waa wareegto waxaa layidhi jubbada hoose ka socotaa maanta jugtii u horraysana isla maanta labaatan baa lagu dilaa layidhi marka wuxuu dheereeyaana oo orod badan ama balaaya haddaysan balaayo ahayn miyay warwareegi lahaayeen balaayo ma ahayn markay beriga gobolka mudug duqaynayeen daaf bixiinninkanigale duqoonay xasuushinen walyaahoy dadkeenyaa lagu leeyay waxaa la yidhi ushii munaafaq loo wado muuminay ku dhacdaa aloosha yuhuudhin walyaahoy alooshahayda hordhaad basbaasku cunaysa adigu andhaclool ku tiro badan arooda waxaan idin weydinaa maamul goboleedyadii iyo dowladda ma heshiiyeen ma sidii ay weli u kala taagan yihiin yaahu war madaxweynihii weli ma imaaniya waa waalantahay intaas ka baxayna hashi hisaaba laga rabaaye wuxuu yidhi kala shaakiisay kaalamaan halleesuu keeno kol tobna kala shaakiisay kaalamaan ee halleesuu keeno kol tobna cabdullaahi waxaad ilowday waaw waaw waaw diyaa ilowday aryaa waaw waaw waaw waaw wareey idiinaan ku nacay war waayeel qaylinay arki ma karna nagaa musniyo war nimada ammaanka laga cabanayo iyo tirada janannadu siday u badan yihiin aan la yaabana adiga ammaanka xaa kaa galay abeesaha kula caloola caddayse tub cidlaa ku kude
aad iyo aad imaadsan yihiin saxbada xubinta kalamaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal ku soo dhowaada heestii bilgow barnaamijka idin ballan qaaday heestaas ay ku luuqaynaan qaar ka mid a kooxda hido waxay gabagabo tahay barnaamijka caawa uu soo saaray in la socodsiinaya aniga xasan farsamo iska lahaa saaxiibkay cumar axmed raac cumar saxiifa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan intaan barnaamijkan dib daba ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
runta
maxaa lagu daynayaa colaad maxaa loo doonayaa colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay nin daalinay dantiisa tahay
dikri dikri allah laga doonayaa duca waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa dikri allah laga doonayaa
beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa runta waxaa loo doonayaa qof daacaday dusigaysu tahay runta waxaa loo doonayaa qof daacaday dusigaysu tahay qof daacaday dusigaysu tahay nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay nin daalinay dantiisa tahay bidcadu maxay doondoonayaan